الحمد لله الثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وعشرkii toban iyo sideedaad min kitaabka la yihaahdo تdhiib في أdilة mتن الغاية والتغريb mتن أbي شhuجاع في الفقه الشhاaفعي qال القاضي أbو شhuجاع الأsفhاني kitaaب الزكاة شhيk wuxuu yihi رحimه الlه taعaaلى hada kana kitaabu زakاati زakada kitaabkii lagu sheegay wey salaada iyo zakada waa la xiriiriyaa qur-aanka inta badan ridi salaadii laga soo hadlay zakadii baa lagu xijiyey tajibu zakaatu zakadu waa waajibaysaa fii khamsati ashyaaa shayaal oo shana dhexdood wahiya shantaa shayna almawaashi mawaashidii xoolihii soconayay wey oo xoolihii weeyaan iyo walahmaanu ahmaantii waa lacagtii iyaduna waa lacagihii weeye laba lacagood baa jira oo qiimo leh iyo wazuruucu zuruucdii waa tii saddexaad waa zarcigii weeye waa raashinkii ka soo baxayey beeraha wa himaaru mirihii weeye laba geedood baa miro leh waayahay ayb wa curuudu tijaarati kii shanaad tijaarada iyo baayac mushariga badeecadiis taa weeyaan shantaas sakaa ka waajibaysa shuruud baa loo baahan yaha marka alaslu fii wujuubi zakaati zakada wujuubkeeda kan asalka u ah mutlaqanba zakoo dhan aayaatun waa aayaad minhaa waxaa ka mid a qowluhu tacaalaa khud ka qaad ilaahay wuxuu yidhi nabi allow ka qaad min amwaalihim xoolahooda sadaqatan oo tudahiruhum aa ku dahiraysid bay ka dhigantaa bihaa wa tusakiihim bihaa bihaadaas dambe oo kale ay tan horena loo soo qadaray suuratu tooba aayadda boqol iyo saddex weeye bimacnaa tudahiruhum tuslixu axwaalahum axwaashooda aa ku wanaajinaysid wata waxaa weeyaan wataxfaduhum aa ku aa kaga xifdinaysa ama wataxfaduhum min ashuxi wa naxwi sakadaas maxay islaaxinaysaa axwaashooda wataxfaduhum waxay ka xafidaysaa min ashuxi iyo wanaxwi faacilka tudahiruhum iyo watusakiihim baa ay arrintu la soconaysaa nebiga markii laga dhiga calayh salatu wasalaam aada ku dahiraysid aad ku nadiifinaysid waaye wayastaxiquuna ay ku mutaysanayaan bihaa zakada almadiixa ammaan iyo wathanaa'a faa la wanaagsan waxaa kaloo u daliila waa axaadiid minhaa waxaa ka mid a qowluhu sala allahu calayh wasalam nebigu ku yihi limucaadin radia allahu canh nebigu mucaad buu wuxuu ku yihi cindamaa wajahahu ila alyaman yaman markuu nebigu u jiheeyo u diray fa aclimhum ogeysii reer yamaneed ana allaha ilaahay iftarada calayhim inuu yago ku faral yeelay sadaqatan sadaqadaasoo tuukhadu laga qaadayo min aqniyaa'ihim kuwooda hodankaa markii laga qaadana cidkayd ka dhigan maysee sida dadka xoolaha ay dadka ka qaadaan keligood iskaga tasarufaanoo ay cadaaladdarrada ugu sameeyaanoo akoonna ugu gurtaanoo iyagu naftooda wax ugu qabsadaan saa maahee xoolaha nebigu wuxuu yidhi sadaqada iyo sakada ka soo qaada taasaa lagu faral yeelay kuwooda hodankaabaa laga qaadayaa faturaddu calaa fuqaraa'ihim baa lagu celinayaa kuwooda fuqarada aan waxba haysan dadkao dhan markaas waa iscaawinayaan kii hantida lahaaba waxaa lagu faral yeelay zako kan kaloo muslimkaada aan waxba haysan baa la siinayaa isna baahdi iyo dhibti baa ka haraysa waa ka waxaa sakadaana ka badan kana wanaagsan waajibna ah kana barako badan waxyaalahan kale oo ay qaadayaan dowladaha iyo dadku si kastoo oo la yidhaahdo canshuura ha u ururiyeen waxyaala ha u qaadeen waxaasoo dhan inta laga qaadayo qofka waxaa laga yaabaa wax ka badanoo sakaada waajib baa lagu yeelan karaa taa markuu bixiyo dadkao dhan baa markaa isxiriirinaya dad badan baa baahidu ka haraysa xoolo badan baa soo xeroonaya sideedii qolo sakadaa loo qaybinayaa waa kaasa rawaahu lbukhaariyu wa muslimu wakayruhuma wa amaa wujuubuha sakada wujuubkeeda fi lashyaai almadkuurati ashyaadii lasoo sheegay dhexdeeda fasataأtii adilatuhu kaa adiladiisu waa imaan doontaa fii mawaadicihaa meelaheeda baa mid kasta daliilkaasi ku imaanaya faama almawaashii markaa matniga kore soo fiiri mawaashida iyo xoolihii fatajibu zakaatu waa waajibaysaa fii halaaثati ajnaasin saddex jinsi oo minhaa ka mid ah waxyaalaha socda saddex noocoo ka mida zakaa laga rabaa maxaa ka mid ah wahiya taasi alibilu waa geela wاlbaqaru waa looda wاlqanamu waa ariga dalla calىa wujuubi zakaati zakada wujuubkeeda waxaa tusiyey fii haadihi اlajnaasi jinsiyaashan dhexdooda ay ka waajibayso iyo wacalaa kahiiran in badan oo min shuruudihaa ka mida waxaa tusiyey shuruudda alaatiyati noo imaan doontaa maa rawaahu lbukhaariyu can anas bni maalikin radi allahu canhu ana abaa bakrin abaa bakr asidiiq radia allahu canhu kataba waa u qoray lahu anas kitaaban warqad wa bacaahu waa diray hu oo anas buu diray abuu bakr bihi kitaabkaasoo la diray ila lbaxrayni buuna ula diray ama kitaab buu qoray wa bacaahu wuu diray kitaabkii bihi anas ila lbaxrayn wa fii awalihi bilowga warqadda waxaa ku tahalay baxrayn baa loo wadaa dowlad bay hadda noqotay waaga dee waa wixii islaam degan yahi o dhan waa isku hal dowlad bay ahayd nebigaa maamulayay ka bacdina abubakar asidiiq waaye baxrayn marka warqadaas waxaa bilowgeeda ah ku qornaa bismi illaahi araxmaani araxiim haadihi midaani fariidatu sadaqati sadaqada fariidadeedi weeye sakada faralkeedi weeye allatii sadaqadaasoo faradahaa rasuulullaahi rasuulka ilaahay faral yeelay sala allahu calayhi wasalam cala almuslimiina uu ku faral yeelay faman waaya su-ilaha qofkii la weydiiyo oo min almuslimiina ah calaa wajhihaa say ahaydna loo weydiiyo aan la dhacayna wixii la rabay ee sharcigu islaamku saaray la weydiiyo falyucdihaa ha bixiyo ha dhiib waman su-ila fowqahaa waxaa wax ka sareeya qofkii la weydiiyo neefkii ku waajibay baa kuwii sakada udhuunay waxay dhaheen kan ma rabna kaa weyn nasi mid ka sareeya leeyihiin amranayaan falaa yucda yaan la siin wa fiihi waxaa ku sugan dikru haadihi alajnaas baa warqadaa ku sugnayd jinsiyaashan sheegidooda iyo wa bayaanu ansibatihaa sakagoysiyadeeda caddaynteeda iyo wamaa yajibu fiiha waxa ka waajibaya wasayaati daalikana waa noo iman doonaa mufaraqan isagoo la kala geegeeyey fii mawaadici boosaskiisa uu munaasabka u yahay wa sharaa'idu wujuubihaa sakada wujuubkeeda sharaa'ideedu sitatu ashyaa shayaal oo lix weeye qofka sakada ku waajibayso lix shay baa la doonayaa alislaamu islaamnimo waalxuriyatu xornimo waalmilku taammu milki taam ah oo dhammaystiran iyo wanisaabu saka goys nisaab inuu shaygu gaadho waaya nisaab waa maxay lamber kow an yakuuna almaalu waa inuu yahay qadaran mucayanan qadar mucayana oo la cayanay intaa waa inuu gaaray xataa tajiba fii zakaatu ilahay zakadu kaga waajibayso wa fi lmisbaaxi almuniir oo kitaabka luqada misbaax almuniirka ah waaya oo qaamuuska yar ah huwa nisaabku waa alqadru lmuctabaru qadarka loo ictibaarinayo liwujuubi zakaati zakada wujuubkeeda wasayaati bayaanu nisaabi kulli maalin maal kasta nisaabkiisa caddayntiisu waa noo imaan fii mowdicihi booskiisa maca daliilihina lala qabo iyadoo daliilkiina la saarayo ayb nisaab waa lagama maarmaan wاlxawlu xawl sanad inuu soo wareego waliqowlihi salى اllahu عalيyh waslm laysa fii maalin maal dhexdii zakaatu ma ahaanin xataa yaxuula calayhi اlxawl ilaa sanadku kaga soo wareegayo waa inta badan xoolaha badankooda waka kuwa aan xawl loo shardinse waa jira rawaahu abu daawuud ay xataa yamdiya calaa tamalukihi milkintiisa ilaa uu kaga soo wareegayo xawlun qamariyun sanad dayaxa qamari ah xawl shamsiya maaha miilaadiya midka dayaxa baa la rabaa bilahaasaa la fiirsanaya waxaa kaloo laga maarmaanaa waa sawmu waa siin foofid xoolahan zakada laga bixinay waxaa shardi xoolo foofa inay yihiin soofid huwa racyu oo lil maashiyati wey waa daaqid oo maashiyada u ahaada xoolo soo daaqa waa inay yihiin fii kale in daaqaysa daaq mubaaxin bannaan kula alxawli sanadka oo dhan ow agarahu badankiis ow agarihi badankiis xoolahan sanadka o dhan waa inaan la biilayn ama sanadka badankii waa inaan la biilayn jaa fii kitaabi abi bakrin warqadii abu bakr waxaa ku timid radi allahu canhu fii sadaqati اlghanami ariga zakadiisa fii saa'imataha mideeda foofta baa lagu dara mideeda soofaysa soof baa lagu dara xoolo meesha cawska lagu siiyo biyaha lagu siiyo iska xeraysanoo halkan beera loo ku jiro oo iska loo kireeyey ama cawska loo godo aan meelna u dhaqaaqe waaye sakadu xaggee kaga imaanaysa wa ama alahmaanu lacagahu fa shay-aani waa laba shay addahabu dahab iyo walfidatu dahab iyo fido weeye lacagu waxaan kale waa lacagu eg lacag bay macnaha lacagtii wixii lagu qabsanayana waa lagu qabsanayaa ha ahaatee sida dahabka iyo fidadu qiimo u leeyihiin maaha sida dahabka iyo fidadu aysan u dhacaynin ma aha waxaan lacagaha intee lacagood haddayna soo madhay soomaalida mid kasta kii soo saaray markuu tegay ama siyaasadii looga badiyey bay meesha ka baxday khalaas tii hebel iyo tii hebel iyo tii hebel miiran baa wixii lacagina soo maray haddana lacag soomaaliga kulligeedba lama hayaba yaa kulligeed lamaba hayo waaye meel meel xiriiriyabay xoogaa ka shaqaysa waan laga jeclay lacag dhammaatayoo aan loo soo cusboonaysiinayno nadaafadeedii iyo nidaamkeedii iyo dayactirkeedii meesha ka baxayo bay noqotay bes intaasoo lacagood hadba kii waagaa soo baxay oo meesha ka atooreynayay lacagtii hebel la leeyahay baa soo madhay tiyo tii ka horeysay ee dowladdii xoogga lahayd kullu meesha waa ka bixin khalaas waaya dalku markuusan dhaqaalo lahayn isagu leeyahay ee dal kale uu isticmaalaya dhaqaalihiisa waa nooc oo mushkilad haysata ah oo faqri ah waxaa laga yaabaa waxaanu isticmaalayo oo kale suu doono uma helayo ama uma isticmaali karo uma diri karo uma sadaqaysan karo uma samayn karo waaya dad badan bay ka xanimaysa haddaba u fiirso lacagaha waxaan ku keena hadda muhimkaaye waa lacagta lacag hataa aan dhicin weey midaan kale waa iska tacaaruf iyo tacaamul la isla gartay waxaana lagu qorqoray bes hadhowta iyadoo meelaha bidbidaysa meesha bay ka qaadimaysa waa lacag dhanoo qiimale ahaan jird haddii hadda halkaa yaacayso waa waa waa qiimo dhacda dahabkii fidadu iyagu ma qiimo dhacayaan weligood waa saas walaslu fii wujuubi zakaati zaka wujuubkeed waxaa u asalhi fiihimaa labadan lacagood qowluhu tacaala waladiina kuwa yaknizuuna dahaba walfida dahab iyo fida kaydaysa walaa yunfiquunaha fii sabiili illaahi ilaahay wadadiisana aan ku bixinayn fabashirhum ugu bishaaree bicadaabin aliim suuratu tooba soddon iyo afar aayad ah walkanzu oo la yihi kuwa kaydaysanaya huwa almaalu waa maalka alladii lam tu-adda zakaatuhu zakadiisa aan la gudan wixii aan zake laga bixin oo meel iskaga jira oo meel iskaga haysto waa kenzi waa aan xoolahaas qofka lagu naarayo ta zaka shuruudeedii laga helo rawa الbukhaariyu fi tafsiiriha can ibni cumar radia allahu canhuma man kanazaha qofkii kaysada buu yihi oo falam yu-addi zakaataha waka zakada aan bixin fawaylun lahu hoog baa u ahaaday hoog iyo hantooley baa u dhahaaday ku dhacay qofkaas wmaana waa u daliil rawaahu muslimu can abi hurayrata radia allahu canhu qaal qaala rasuulu اllahi salى اllahu alayhi wasalam maa min saaxibi dahabin dahab qofu saaxiiba ma jiro walaa fidatin fido midu saaxiiba laa yu-addii xaqaha xaqeeda aan gudanaynin ilaa idaa kaana yowmu اlqiyaamati maalinka qiyaama marku ahaado ya sufixad lahu waa loo ballaarinayaa safaa'ixa iyadoo ah ballaaryaal looxyaal oo min naarin lacagtii baa la ballaarinaya looxyaal waaweyn baa laga dhigaya sida albaabadaas iyo darashadaha loo balbalaariyo kale baa laga dhigaya waxyaalo balbalaaran dahab iyo fido dhagaxii yarka ahayo halka dahab halka fid dirham iyo halka dinaar ah waa saa loo kala jiidaya hadeedna fooxmiya caliha fi naari jahanama lagu soo kululeynaya dab baa lasoo saaraya lasoo karkarinaya waxaanu biraayo wada shilin iyo sumuli iyo taano iyo ma garanaysaa intii magac jiray iyo dirham iyo dinaara oo saxaaqooda bixin jirin oo lasoo kululeeyey bir lasoo kululeeyey waa garan ka dhaca fa yukwaa bihaa waxaa lagu gubayaa jambuhu dhinaciisa wa dahruhu dhabarkiisa kulamaa baradad markay qabowdo intay isaga ku dhegta ay qabowdana uciidat lahu waa loogu soo celinayaa kulaylkii baa lagu soo naqayaa fii yowmin baasaa lagu wadayaa kaana miqdaaruhu qadarkiisu ahaaday khamsiina alfa sanatin konton kun oo sano konton kun oo sano konton sano ma aha waa konton kun oo sano hadda hijiradii nebiga intee laga joogaa calayh isalatu salaam kun kun iyo afar boqol afartan iyo shan baa maraynaa hadda taniya waagaasi waa laba kun uma gaarin weli kan waa konton kun oo sanaa lagu yidhi aada u fahan baa cadaabka ku soconaya xooluhu sakada ka bixin waaya lagu dhadhejinaya lagu feeraynaya markaasay saas ugu dhegdhegaysa ilaah baan ka maangal xataa yuqdaa bayna alcibaadi addoommado dhan ilaa laga kala saaray laga kala xukumayo fa yuraa waxaa la aragsiinayaa huwa sabiila huwa daris imaa ila اljannati wa imaa ila اnnaari markii intaas kontonkaasuna cadaabnaa ba ama intaa kaga dhammaanaysa arrinto jannada la geyn ama weli naartii weyneed baa hodhada ku dareer baa la dhihi wataa wadadeedaya ku soco imaa ila aljanna wa imaa ila annaari xaqaha aan ka bixin waxa weye zakaataha aan ka bixinin sakadu waa khatar waayahay taa halkaasaa la dhiga wa sharaa'idu wujuubi zakaati zakada wujuubkeeda shuruudeedu sharaa'ideedu khamsatu ashyaa shan shay wey lacagta marka zake laga rabo alislaamu islaamnimo qofka in laga helay walxuriyatu xornimo walmilku taamu milki taam oo dhammaystiran waay aan naaqis ahayn iyo wanisaabu sakagoys lacagtu inay gaadho iyo walxawlu sanad inuu soo wareego waa masruucu dalaga iyo raashinka fatajibu azakaatu waa waajibaysaa fiiha dhexdeeda bialaaثati ashyaa saddex shay an yakuuna waa inuu yahay mima kii yasracuhu اlaadamiyuuna aadamiyuuntu ay beertaan binu aadanku waxa ay beertaan waa inuu yahay waan yakuuna waa inuu yahay quutan quud waxa la quudaysao mudakharan la kaydsado cuno kayd keligiisdha waa inuu yahay qudaarahan iyo waxaan aan maarata wa dhammaanaysa maaha waaya waan yakuuna nisaaban nisaabna waa inuu yahay raashinku sakagoys waa inuu gaaro ey yumkinu idikhaaruhu kaydsigiisu waa inuu suurtagal yahay duuna an yafs ou fasahaada la-aanta isagoo aan fasaadin wlquutu huwa quudku maa yakuunu waxau ahaanaya weeye huwa isagu asla dacaam asl acaam alqaalib liahli اlbaled magaalada quutulqaalibka oo ah inta badan wlmuraadu hadda waxaa looga jeedaa alqumx waay qamxu waa maxa waa qamadi sareen waay wshaciiru heed wاlxims midaa kaloo ximsiga la yihahdo iyo wlfuulu fuulku waa digirta wanaxu dalik ximsigana waa taalaa suuqyada markaa nisaab waa inuu gaaro wahuwa nisaabkuna khamsatu awsuqun waa shan ratirar oo laa qishra calayhaa qolof aan lahayn raashinku markuu intaa gaaray sakada laga bixinaya sayatii bayaanuhaa maca daliilihi fii faslihaa fasal bay leedahay waama himaaru miraha fatajibu zakaatu waa waajibaysa fii shayin laba shay oo minhaa ka mid ah hamaratu nakli timirta miraheeda wa hamaratu lkarmi geedka karmiga la yihaahdo inkastoo magacaas muminku inbaa loo daayey oo geedka in laga daayo la yihah laga daayo geedka karam waa muminka munaasab ah labadaa mirahooda wey midna waa zabiib midna waa timirde labada geed waa garata rawaa abu daawuud waxasanahu tirmidiy can cataab bin waaye usay waay hadduu saa xarakadiisu tahay radi allahu canhu qaal amara rasuulu llaahi baa amray sala allahu alay waslm an yuqrasa alcinabu cinabka in la qiyaaso kharsi la gimido gimidid yaa la yidhaha beertan qiyaasa ka khubaraa baa loogu yeeraya dad yaqaan imisaa kasoo go-i kara cinab kamaa yuqrasu naqlu geetimireedkaba sida loo gimido loo qiyaaso beertaanoo intaasoo geetimireed ku taalla midhaha taal kaasuu dhahayaa intaasoo kiilaya intaasoo kiish baa ka imaanaysa qolada zakadaa soo gudbinaysa qora aye ninka waxaa leeyahay shankaadi waa u fasaxanta innaguna intaasaan ku qiyaasnay zakadeeduna intaasi noqonaysaa xoolahaas hadhow lagaa rabaa waay wuxuu yidhi wa tu'khadu zakaatu in la qaado karamka zabiiban xaalo yahay zabiib kamaa tuukhadu sadaqatu naqli geetimireedka sadaqadeedaba sida loo qaadayo tamran xaaliyo timir waayahay walkharsu taqdiiru maa shay qadariddi weeye yakuunu ka ahaanaya min arudabi rudabkan hadda rudab qoyan weeye timir aan qoyan baa hadda geedka saaran waxaan rudabkan ka imaan doona tamran isagoo ah markuu qalalo timirta intuu noqonayo waa kala duwan yahay qiyaasiddu markuu qoyan yahay weelku intuu qaado iyo markuu qalalo waa kala duwanta waayahay kamaa tuukhadu sadaqatu naqliba sida loo qaadayo tamran iyadoo timira waaye marka waa maxay wa min alcinabina miyaa zabiiban cinabkana isagoo zabiib ah baa la qaadaya war cadaaday dheh maxaa ku xiga markaas wa sharaa'idu wujuubi zakaati zakada wujuubkeeda shuruudaheed fiihaa miraha arbacatu ashyaa wey alislaamu wاlxuriyatu wاlmilku taamu wاnisaabu intaa waa barata waa macrudu tijaarati baayac mushtariga badeecadiis waxaan ganacsi jira iyo noocuu yahaba baayac mushtari fatajibu zakatu sakadu waa waajibaysaa fiiha dhexdeeda bisharaa'idi اlmadkuurati shuruudihii lasoo sheegay fi lahmaani lacagaha baayac mushtariga lacag baa dhow lagu qiimeynaya isaga iyo lacagta isku shuruud wاlأslu fii wujuubiha fiiha qowluhu tacaalى anfiquu bixiya min dayibaati maa kasabtu waxaa kasbateen kiisa wanaagsan wax ka bixiy qaala mujaahid nazlad ayaddi waxay kusoo degtay fi tijaarati bacamshariga waqaala nasafi imaamu nasafi fii tafsiiriha wuxuu yihi tafsiiru nasafi baa jira mogta wa fiihi daliilun baa ku sugan wa fiihi daliilu wujuubi zakaati zakada wujuubkeeda daliilkeedi baa ah aيadan في أمواaل تiجاaرة cmshرga xoliis ay ka waaجibayso وrawى أبو dاود عن سمرة بن جuنdب رضي الله عنه قال أmا bعd b فإنa رasuuل اللhi نبي محمد صلى الله عليه وسلم kاana wuxuu ahaa yأmuruna kiina أمr أn نkرiجa الصدقة صدقada inaan bixino min الdي midkii xaggiisa نacud aan u darabnay ama u diyaarinay lilbayci ganacsiga holahan beeca u dhiganay meesha skaa laga rabaa waay taasay ahayd xaalku wاlmuraadu bsadaqatina azakaatu sadaqa laga rabaa waa maxay zaka laga rabaa faslun wawawalu nisaabi libili geela sakagoyskiisa kow waxaa ka ah khamsun shan halaad shan neef wa fiiha shaatu neef aryaa la bixina wa fii cashrin toban geela shaataani laba aryaa la bixinaya wa fii khamsata cashara laba ee shan iyo toban geela geel waa sii badanaya halaatu shiyaahin saddex arya wa fii cishriina labaatan geelana arbacu shiyaahin afar aryaa la bixinaya waayahay ayib wa fii khamsin wa cishriina shan iyo labaatan geela bintu makhaadin baa la bixinaya qaali ina hooye uurey ah wa fii sittin wa halaaiina soddon iyo lix geela bintu labuunin baa la bixinaya wa fii sittin wa arbaciina afartan iyo lix geelana xiqatun qaalin awr mudatay wa fii ixdaa wa sittiina lixdan iyo kow geela jadacatun qaalin ilka jabsatay wa fii sittin wa sabciina toddobaatan iyo lix geela bintaa labuunin laba qaalmood ilmahooya caanoolaya la bixinaya wa fii ixdaa wa tisciina sagaashan iyo kow geela xiqataani baa la bixinaya laba awr mutay wa fii miatin waaxida wa cishriina boqol labaatan iyo kow geela halaadu banaati labuunin saddex qaalmood ilmahoya caanoolaya la bixinaya uma intaa ka bacdi oo weliba sagaal lagu daray boqol labaatan iyo kow soo maahayn sagaal ku dar boqol iyo soddon intaa haddii la gaaro uma fii kulli arbaciin bintu labuunin baa la bixin wa fii kulli khamsiinna xiqatun baa la bixinaya geelu marka nisaabiyadiisa iska fiiri afar meelood ariyaa la baxshaa shan markuu marayo toban shan iyo toban labaatan afartaasaa u baro afartaa ariga laga baxsho wey waaya afar meeloodoo kalena hal hal neefoo geelaa la bixinayaa shan iyo labaatan geela waa bintu lab waa bintu makhaad waaya soddon iyo lix geela waa bintu labuun afartan iyo lix geela waa xiqo lixdan iyo kow geela waa jadaco mee afarta kalena waa halhal waa neef neef laakiin kala weyn war cadaaday waxa weeye laba meeloodna waxaa la bixinayaa laba laba neefoo geela toddobaatan iyo lix geela laba qaalmood ilmahooya caanoolaya sagaashan iyo kow geela laba qaalmood oo xiqo ah boqol halkaasna waa laba geela halkan meelana saddex baa la bixinaya oo ah boqol labaatan iyo kow wixii ka dambeeya geela afartan boqol iyo soddon geelu mar hadduu gaaray waxaa loo qaybinayaa afartan afartan iyo konton konton afartan kasa bintu labuuno konton kasa xiqo waay wa fii kitaabi abi bakrin radia allaahu canhu fii arbacin wa cishriina waxaa ahaaday oo min alibili iyo famaa duunaha wixii ka yar afar iyo labaatan geela iyo wixii ka yar min alqanami ariga xaggiisa min kulli khamsin shan kasoo geelaasa shaatu neef ariga faidaa balaqad haddii geeibishu gaadho khamsan wa cishriina shan iyo labaatan ilaa khamsin wa halaaiina soddon iyo shan fa fiiha bintu makhaadin baa unhaa dhadig qaalina la bixinaa rati maaha faidaa balaqa sittan wa halaaiin soddon iyo lix hadday gaadho ilaa khamsin wa arbaciina fa fiiha bintu labuunin unha qaalin inahoo caanoolaya dhadig faidaa balaqa sittan wa arbaciina afartan iyo lix ilaa sitiina lixdan fiiha xiqatun mid awr mudato daruuqat ljamali ratigu abaahinayo faidaa balaqad waaxidatan wa sitiina ilaa khamsin wa sabciina ilaa laga gaarayo toddobaatan iyo shan fa fiiha jadacatun ba ah faidaa balaqad markay gaadho yacni sittan wa sabciin toddobaatan iyo lix hadday gaadho ilaa tisciina sagaashan fa fiiha bintaa labuunin waa laba qaalmood ilmahooya caanoole baa dhaha wa fii faidaa balaqad markay gaadho ixdaa wa tisciina waay ilaa cishriina wa miatin ilaa boqol iyo labaatan fa fiiha xiqataani laba xiqaa la bixinaya daruuqata aljamali ratigu abaahinayo gaaray in ratigu abaahiyo faidaa zaadad calaa cishriina wa mia boqol iyo labaatan hadday dhaafto fa fii kulli arbaciina bintu labuunin wa fii kulli khamsiina xiqa waman lam yakun macahu qofkousan maciisa ahayn ilaa arbacun min alibili geel kale male afar buu haystaa bes falaysa fiiha sadaqatu zaka laguma le ilaa an yashaaa rabuhaa nin kale inuu iska damco inuu isagu neef la baxo mooyaane wixii lala bixinayo zake maaha laakiin waa u banaanta faidaa balaqad khamsa min alibili geelu shan hadduu gaaro fa fiiha shaatu neef ariyaa la bixin min alqanami waxa weye ay tucdaa zakaatuha waa la bixinaya min alqanami ari shaatuna waxa weeye waaxidat lqanami ariga midiisaa shaato la dhahaa bintu makhaadana lahaa sanatun sanad bay jidhaa wadakhala fi thaaniyati sanadkii labaad bay guda gashay bintu labuunana lahaa sanataani laba sanay jidhaa wadakhala fi thaalitati sanadkii saddexaad bay guda gashay xiqatunna lahaa halaathu siniina saddex sanay jidhaa wadakhalat fi raabicati waxay guda gashay sanadkii afraad daruuqat ljamalna waxa weeye yaclu lfaxlu qoorkaa ka kor noqonaya milahaa iyadoo kale fii sinaha da-deeda lidiraabihaa abaahinteeda awgeed wa diraabna diraabku waa abaahin lilbahaa-imi xoolaha markii loo fiirsho midluljimaaci waa jimaac oo kale lilinsaani meesha bini aadamka jimaac laga yihahda tanna diraab la yihahda xoolaha laba erey kala duwan weeye jadacatuna lahaa arbacu siniina afar sanay jidhaa wadakhalat fi lkhaamis sanadkii shanaaday gudagasha rabuhaana saaxibuhaa nin kale wey waay rabulibil geela nin kale baa la yihahda carabiga waaya wuxuu yihi cabdulmualib wuxuu yihi anaa rabulibil hadal noocaas anigu geelaan leeyahay gurigaana ilaahay baa leh ninkii yiri waa duminayaado kacbada soo weeraray alam tara kayf facala rabuka alam tara kayfa facala rabuka biasxaabi lfil qisadaas waay abraha iyo ciidankiisi iyo maroodigiisi maxamuud la dhihi jiray marka ina lihaada lbeyt rabban gurigan rabbi buu leeyahay bu yihi wa anaa rabulibi anna geelaygaan leeyahay geelayga ii keenayo aa iga dhacday waay faslun haadaa faasilun wey wa awalu nisaabi lbaqari lo-da nisaabkeeda bilowgiisu alaaثuuna wa soddon lo-da hadda waa sii yaraanaysaa soomaalida wa fiihaa tabiicun dibi dabagelaya hooyadiis tabiic kan hooyadii raacal la dhahaa baqarna waxaa loogu baxshay dhulka saas u faagtaado u rogtaado beeraha lagu fashaado saasaa baqar loo yihi wa fii arbaciinana musinatun afartan markuu gaaro ay gaadho loodu qaalintaasaa la bixinaya musinada ah lasoo ilka baxday wa calaa haadaa sidaa abadan weligaa faqis uga qiyaaso hadday soddon tahay hadday afartan tahay hadday soddon tahay hadday afartan tahay warkeedu waaba yari rawaa aلtirmidiyu وabu daawuud wغayruhma can mucaadi bni jabalin radi allahu canhuma qaal bacahani الnabiyu salى اllahu عalيه wasalam nebi moxamed baa i diray ilalyamani waa weligaa ku baro mucaad binu jabal yamana loo diray fa amaranii wuxuu amray an aakhuda min kulli halaaثiina soddon kasta inaan kasoo qaado baqaratan ya min kulli halaaثiina soddon kaso baqaratan ee lo ah min baqara ah tabiican dibi raacaya aw tabiicatan qaalin hooyadeed baysan ka harin wa fii kul wa min kulli arbaciina musinnatan in aan kasoo qaado qaalin musina ah wamin kulli xaalimin mid kasta oo xaalim oo qaan gaaray dinaaran waa qolada jizyada laga qaadaya waay aw cadlaho ama wuxuu u dhigmo oo macaafira dhar ah tabiic lahu sanatun sanu jira wadakhala fi haaniyati sanadkii labaad buu guda gala musinatun lahaa sanataani laba sana jira wadakhala fi haaliati bay guda gashay xaalimuna waxa weeyaan baaliqu cadlahu wuxuu u dhigmo maa yuqawamu bihi wixii lagu qiimeeye wey macaafirna noocun min ahiyaab اlyamaniyati nooc dharka yamaneed baa macaafir la dhihi jira waay faslun geelii hadii la sheegay arin eeloodiina la sheegay arigana eex laga gelmaysna waa lagu daray arigana hal sheeg dheh sakaadiisa iyo waxa laga bixiyo waa xoolihii saddexoo isla socda waxaa la yihahdaa nicmooley ama mawaashi ancaam ayaa la yihahdaa wa awalu nisaabi lqanami faslun wa awalu nisaabi lqanami ariga nisaabkiisa bilowgiisu arbacuuna waa afartan afartan buu ka bilowda arig wa fiihaa shaatu eef arigaa la bixinaya waay neef arigaa la bixinaya oo jada maxay ah jadacatun oo min addaani mid ilka jabsato ida ah aw haniyatun min almaczi mid lasoo ilka baxdo riye ah jadaca hiy alatii atamat sanatan sanad bay dhammaystirat wadakhala fi haaniyati sanadkii labaad bay gudagasha midan riyahaana haniyadaana hiy alatii atama sanatayni laba sanay buuxisa wadakhala fi haaliati sanadka saddexaad bay gudagasha waay wa fii micati waxdaa wa cishriina boqol labaatan iyo kow ariya shaataan iyo laba neef ariya la bixinaya boqol iyo labaatan waa hal neef weli xoolaha tirsiyada udhexeeya o dhan waa cafis kowda markuu ku darmado boqol labaatan iyo kow waa laba ariya wa fii miatayni wa waaxidati laba boqol iyo kow halaatu shiyaahin saddex ariya la bixinaya wa fii arbaci miatin arbacu shiyaahin afar boqol waxaa la bixinayaa afar ariya uma intaa ka bacdi fii kulli micatin boqolkii kasaba shaatu neef ariyaa la bixinahaya waay kun ariya hadduu leeyahay toban neefunbuu iska bixinaya wa fii kitaabi abi bakrin waa kitaabkii cilmi badan lagu qoray radi allahu canhu wa fii sadaqati lghanami fii saa'imatiha wakaa xadiidkii noo soo socday teeda foofta idaa kaanad arbaciina markay ahaato ilaa cishriina wa miatin shaato neef ariya ah faidaa zaadad calaa cishriina wa mia boqol iyo labaatan hadday ka badato ilaa miatayn ilaa laba boqol shaatani laba ariya wey fain zaadad calaa miatayni laba boqol hadday gaadho ilaa halaati miatina fa fiiha halaatu shiyaahin saddex ariya la bixinaya faidaa zaadad calaa halaati miatin saddex boqol oo ariya hadday ka badato fa fii kulli miatin shaato boqolkii kasaaba waa neef faidaa kaanad hadday noqoto saa'imatu rajuli ninka fooftadiisu naaqisatan mid ka yar min arbaciina afartan shaatan waaxidatan hal neef haddii afartanka ka dhiman tahay falaysa fiiha zakaatu falaysa fiiha sadaqatun wax sadaqaa laguma laha wax zakaa laguma laha ilaa an yashaaa rabuhaa nin kale inuu doono mooye ay saaxibuha waay xoolaha markaa dad baa xoola isku darsada ariye iyo geelal iyo lo iyo wixii la rabaa la isku darsadaa waaya shuruud baa jidha markaas lacagna waa la isku darsadaa faslun haadaa faslun weeye waalkhaliidaani labada wax isku darsaday yuzakiyaani waa ka zakaynayaan zakaata alwaaxidi hal qof zakadiis bisabci sharaa'ida toddoba shardi haddii la helo xoolaha la isku daray waxaa laga soo qaaday hal nin iyadoo leeyahay oo kale sida uu yeeli lahaa baa la yeelaya waaya shuruuddaa waa maxay idaa kaana almaraaxu foofku markuu yahay waaxida labadani xoolo iskugu jiraan isku meel bay u foofaan walmasraxu makaanu mayraca oo fagaagsiga ah waaxidan mid markuu yahay walmarcaa makaanu waayahay waayahay makaanu daaquna waaxidan markuu yahay waayahay walfaxlu qoorkuna waaxidan markuu mid yahay walmashrabu kaanu cabida iyo ceelku waaxidan markuu mid yahay walxaalibu kan lisayaana waaxidan markuu mid yahay taasaa daciifa wa mowdicu lxalbi meesha lagu lisayaana waaxidan markuu hal mid yahay marka meesha u horeysaan kaa khalday keliya oo ah idaa kaana almaraaxu maraaxu waxa weeye xeradu markuu yahay waaxidan mid almaraax waa mawiga xoolaha xeradoodu isku xero waad markay yihiin asharikaani fii maalin yuzakiyaanihi waa ka zakeeyaan kamaa low kaana almaalu kulluhu iyadoo maalku uu yahay oo kale say ahaan lahayd liwaaxidan hal mid oo minhuma labadooda ka mid ah idaa wujidad markii la helo ashuruudu allatii shuruuddaasoo sayidkuraha musanifku sheegi doono jaa-a waxaa ku yimi fii kitaabi abi bakrin radi allahu canhu laa yujmacu layskuma geeyo bayna muftariqin xoolo kala xoolo kala tagsanaa layskuma soo daro walaa yufaraqu lama kala sooco beyna mujtamacin mujtamicin xoolo isku jirayna lama kala sooco labada masaleba khashyata sadaqati sadaqa ka baqideed awgeed labadaba waa u taallaa khashyata sadaqati tan hore waa u taal fiiri xadiidku waa muhiim laa yujmacu layskuma keeno beyna muftariqin muftariqin xoolo kala socnaa layskuma daro khashyata sadaqati sadaqa ka baqideed walaa yuj- walaa yufaraqu lama kala sooco bayna mujtamicin xoole isku jiray lama kala sooco khashata sadaqati sadaqa ka baqideed maxay tahay xoolo kala socnaa baa la isku soo darayaa sakaa laga cararayaa afartan ariyaa nin leeyahay ninka kalena afartan ama nina konton buu leeyahay nina konton oo isku boqol baa kala soocan yihiin kan gaarkiisa hadduu reerkaana degan yahay neef ariyaa laga rabaa ilaa arigu afartan baa sakada looga baxshaa kan kalena sidoo kale marka dhaqaalaha istusay iyo xisaab waxay la yidhi labada konton aan isku darno ari boqol intee laga bixin jiray hal neef neefkii laba neef meeshaan kala bixin lahayn isku soo dar arig hal neef baan bixinaynaa taa lama ogola sadaqaa laga cararayaa xoolo isku jirayna lama kala sooco afartan ari aa iskugu jiray labaatan iyo labaatan baa loo kala leeyahay anoo kala socniyo labaatan xaggaas la aad anna xagga yaa zaka baa lagu leeyahay labaatan miyaa zaka cid ka rabtaa afartan ma dhammee intaasoo miaaloo kaleana ka yimaado tiro badan mamnuuc lama ogola waay wamaa kaana wixii ahaaday min khaliidayni wax laysku daray xaggood laba laysku daray fa inahumaa labadaa wax isku darsaday yataraajacaani waa noqonayaan beynahumaa dhexdooda bisawiyati si sinaan ah xoolaha sida loo kala leeyaha loo kala qaybsanaya zakada afartan ariyaa iskugu jira neef bay baxsheen labaatan iyo labaatan haddii u kala leeyihiin dee waa neefku waa u kala bar haddii nini leeyahay soddon ninna toban leeyahana neefkas afar meelood u qaybo saddex meelood waxaa bixinaya kan soddon kale meesha kalena waxaa bixinaya kan toban kale wa macnaahu waxa weeye idaa kaana nasiibu kul nasiibu kulli waali maalikin maalik kasta nasiibkiisu markuu ahday mutafa- mufaraqan mid la kala geeyey mutamayizan mid ka soocan can ayrihi ayrkii falaa yujmacu macahu lagu soo dari maayo litajiba fii zaka say zaka uga waajibto waay waidaa kaana mukhtalia bih mukhtaladan bih mid laysku daray markuu ahaaday falaa yumayazu canhu lagama soocayo xaggiisa xataa laa tajiba fiihi zakaatu saan zaka uga waajibin liannahu yusbixu wuxuu noqonayaa markii la kala sooco aqala mid ka yar min anisaabi saka goys faidaa akhadat izakaatu waaye zakadu markay faidaa ukhidat izakaatu zakada markii laga qaado min al min alkhaliidi soo ma kii la isku daray kaana calaa kulli waaxidin nin kasta oo min ashurakaai shirkada waxaa dushiisa binisbati maa yemliku xoolaha intuu ku leeyahay inta kusoo addoo nisbadeeda fayariddu isagaa u celinaya calaa shariikihi shariigiisa ilaa neefku kala barmamaya ninbaa neefkii nool bixinaya kanuu u celinaya wax la lahaa oo neefka baxshay intii kusoo aadi lahayd ow yastariddu minhu ama isagoo kasoo ceshanaya anaa baxshaya adigu isi ama adigu bixi anaa ku siinaye waaya meesha almaraaxuu yidhi waa alma-waa fi leyl xooluu xerada habeenkii galaan isku mid weynay almasrax almowdic wey aladii tasrax ilayh waa xooluhu xaggiisa ay ku fagaagsadaan oo maxaa loo geeyaa litajtamica inay urudho wa tusaaqa loo kaxeeyo ilal marca xooluhu intaysan soofin meesha la iskugu geeyo baa waxaa la yidhaha masrax walmarcaana mowdicu racyi daaqida meesheeda wey marka mowduculxalbi waaxidan waa inuu yahay marka masaladaasna halkaasaa la dhigay ayib marka masaa-ishaas sekada la xidhiidhaaye waa masalo wada muhiim ah qaabkaasaana loo bixinayaa zakadii oo loo maamulaya ayib sakada marka dee waa waajibkaas weyn oo arkaanu islaamka ka mid ah la doonayo qofkii lagu yeesho inuusan dayicin oo awguto laga doonayo waayahay marka sakada xikmado badan baa loo jeeday horta waa tacabudi ilaahay baa amray waa lagu adeecaya bakhaylnimadana waa lagu afjarayaa nicmada ilaahay qofka siiyana waa looga shukrinayaa saka bixintu dadka isjeclaysiinaysaa ilaa saka bixintu xoolahay ilaalinaysaa ilaahay ku xafidaya waaye saka bixintu waxay la dagaalamaysaa ciribtiraysaa cala intishaari lfaqri faqri inuu faafo bay ciribtiraysaa waayahay sekadaasi marka saasay cajaa'ibut ilmaha yar xoolihiisa waa laga bixinayaa kan waalan xoolihiisa waa laga bixinayaa agoonta xoolahooda waa laga bixinayaa la haysan maayo sanadku markuu saa usoo wareego oo xooluhu sako dhan yihiin miskiin masaakiintu intay ku lahaayeen isla markiiba markaas adaa un iska haya xoolahan bay ka dhigan tahay masaakiin baa milkigan leh qofkaan maba leh intoodii iyagaa leh qofka aan bixinin xoola usan lahayn buu intaas hayaa usan shaqo ku lahayn waayahay xoolaha dhashay xoolaha waaweyn baa lagu tirinayaa deyn baa qofka ka maqan waayahay xoolo dhan oo keligood zako dhan oo deynaa kaa maqan ama kuwa maqanaya kuwaada markaa isku dardhi zake isla goynaya sakada waa lagaa rabaa laakiin deynta inta kusoo aadi lahayd qofka deynta aa ku leedahay haddaa ka soo qaadan kadhib oo xoolaha iska bixin karo sakadii waa inaad hadda bixiso deyntu haddii ay qofka lagu leeyahay wax ma hayo toban kun oo dollar buu ku leeyahay waxna ma hayo maalan ama lacag unbaa lagu leeyahy sanadkiina adna waa kugu soo wareeg sakadii waa lagugu leeyahay laakiin hadhow markau aa ka heshid baa intii kusoo aadi lahayd ka bixinaysa iyaga xoolahayba kuusoo noqdaan deyntu hadday tahay deyn deynta hore aan sheegnay waa midda xaalada hadday deyn mu-ajala tahay oo muddo ku muddaysan markii muddo la helo un weeye taasina saasay kuu noqonayso ayb dahab iyo fidbo haddii dad iska kaydsadaan weelal dahaba weelal fidaa waxyaalaha la isku qurxiyo rag meel iska dhigtay ya zakaa laga rabaa laakiin fargashi fidaaga nin gashaday aan israafna ku jirin zaka ma leh dumarku dahabka waxay qaadanayaan zaka lagama rabo haddaysan israaf samayn waaye haddayse ugu talagalaan inay haystaan oo hadhow gataan aysan isku qurxinba ugu talagelin ay xoolo ganacsiga tahay dee waa zako waaya taasna halkaasaa la dhigo xoolahan raashinkaadoo laguu sheegayo saddex toddoba boqol iyo labaatan kiilo ama qadar ku dhow bay noqonaysaa raashinka markii kiili ahaan loo fiirso ayib masaa-ishaa badan baa marka meesha saa uga hadlaya baayacu sharigan ka war baayacu shariga badeecada iyo alaabta la bixin mayo waa la lacagaynaya lacag baa la bixinaya lacag baa la bixinaya raashinkii iyo dharkii lagu bixin maayo dayib masaa-ishaas oo dhan ba marka sidaa uga hadlayaa sheikani waxaa meeshan ku jiroo kale dheemanada kale oo qaaliga marjaan iyo yaaquud iyo waxaas seke lagama rabo mardaysan dahab iyo fida ahayn waaya wallahu subxaanaه wa tacaala aclamu bisawaab